bismi illaahi raxmaan raxiim sirka sirkii wuxuu ahaa sirka daba socda kuwii uun soomaaliya lagu qaban jiray kuwii xamar lagu qaban jiray kii ayaan awoodi lahaa madasa wadasasiga ee la bilaabay kuwaasoo uu la mid ahaa wax ka duwan oo hadda la dhihi karo waa ka duwanaayeen waa wax aada u yar waa waa dhib la kusoo kordhay maahane wax ka duwan ra'yi ahaan iyo isu imaansho ahaan iyo ka qaybgalayaasha intuba waxaan dhihi karaa intii horey ahaayeen laakiin qaabka markaan loo dhigaa ka duwanaa sidii hore kurka sida caadiga ahba waxaa lagu qabtay horeyntii sirka lagu qaban jiray degma maxaa layidhi xaafadan xerada xarana waxaa ka muuqday bahjiraad lagu sameeyey calanka soomaaliya waxaa ka muuqday owlada hal meel aan lagu dhejino derbigoodan kusoo raxnaa waxaa muuqatay madaxdii dalka oo madaxweynaha leh oo ra-iisal wasaaraha leh oo gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa leh iyo xildhibaanadii oo aan filaya inay kun iyo labaatan ka badnaayeen iyo hirgooyinkii kale oo dhex fadhiya calankii soomaaliya oo runtii aad loo bahjireeyey midabkii laga bedelay buluug iyo cadaan laga dhigay xidigtana sidoo kale buluug iyo cadaan laga dhigay marka runtii waxaan dhihi karaa meel waxay ahayd kudigasho soomaaliya lagu diganayo oo aada uga muuqata oo maxaa loogu diganayaa waxaa jirtay laba iyo tobankii bishan octoobar oo ah maalintii calanka in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu khudbad dheer jeediyey wuxuu wax khudbaddaa ku xusay in suuqa ay soo galeen hadallo dhaxayo in calanka soomaaliya wax laga bedelayo madaxweynuhu arrintaas uu ku dheeraaday wuxuu yihi waa been waa marin habaabin maaragtay shacabka soomaaliyeed la marin habaabinayo calanka cidna ma bedeli karto xataa wuxuu ka digay calanka buluuga takda ah ee marmal dumarka soomaaliyeed intay dhar ka fashan ay soo xirtaan oo wuxuu yihi calankeenu waa calanka cirkigeeda buluugiisu khafiifka yahay xidigta shanta gees leh ee dhexda uga taallo marka wuxuu yihi calamada calamada maamul goboleedyada lalama simi karo waa inuu asaga ka sarreeyo kuwa kalena waa inay noqdaan calamo maamul ee aysan aan lala meel dhigin ama lala dherer ekaysiinin calanka soomaaliya marka waxaad moodaa hal isbuuc kadib toddoba casho kadib sagaal iyo tobankii bisha in arrintii uu ka digayey asaga uu lahaa waa been abuur ayadoo dhab ah in meeshii lagu dhejiyey isagii iyo madaxdii kale qarankuna ay hoos fadhiyeen calankii ay shalay ka digaayey marka waa meeshaas meesha aan leeyahay bahadilayn isagoo shalay todobadiri ka hor ka hadlay inuu maanta hoos fadhiisto runtii waxay ahayd meel aysan mudnayn in madax soomaaliyeed baa ay jirtay inkastoo sawirada aanu aragnay laakiin cidda dhabta ah ee calanka bedeshay haddaad carrada wareysteen yaad ku maqasheen ma etoobiya ma waxa loogu yeera qaramada midooba ma cid kala horta waxaa fiican inaan isla fahamno waxaan beesha caalamka la yidhaahdo talada dalka soomaaliya markii laga hadlaayo waxa ay hadda dhex taallaa oo faraha yacni hadda arrimahaas wada waa soomaalida oo dhinaca iyo beesha caalamka oo dhinaca marka beesha caalamka marka leeyahay waxay ka bilaabanaysaa etoobiya waxay ku tegaysaa ilaa maraykan ayagu waa isku dhinac waa wada socdaan marka haddii kala dhacana waa khalad ay wada leeyihiin haddii mala arag weliya ay wax saxaanna waa mid ay micnaha ammaanta ay wada qaadanayaan inkastoo aanan weli arkinba marka xerada xalane waxaan qiyaasaynaa marka intaan ka ognahay in haddii wax lagu dhex abaabulayo oo hoolkaa la qabtay wixii lagu xardhaayo ee maaragtay lagu qurxinayo ama yacni lagu dejinayo derbiyadiisa iyo mintaska la dhigaayo tiradooda iyo dadka inay tagaan loogu talagalay tiradooda intaba tala soomaaliyeed ma maxaa yeele xeraduba waatay hore u sheegeen xildhibaanada dalka iyo qaar ka mid a wasiirada in aysan geli karin marka waxaa cad waxaa soo abaabulay ee meeshaa dhigay hawshaa sameeyey inay yihiin qolada la yidhaha beesha caalamka meesha xeradaa degan marka waxaase khalad ka jira haddii dawladda lagu casuumay ee ay soo galeen howlkii oo ay arkeen qaabka wax u yaaliin runtii waxay ahayd barta ay joogaan inay ka laabtaan ma aha inay dhex fadhiistaan ama laga doodo ama laga wada hadlaba arrimaha noocaasa marka waxaan dhihi karaa waa waa gabin loo dhigay oo soomaaliya lagu kasbaynayo hadda lagu dayaayo wayna galeen waana dhex fadhiisteen wayna ka dhex khudbeeyeen marka khaladkooda waa kaa laakiin yaa sameeyey markay tahay waxaan qabaa shisheeyaa meesha deganaa sameeyey ayagana kugu yeeray soomaalida waxay tidhahdaa shibu waa raalli marka in aysan ka dhiidhin maxay muujinaysaa iyaduna waxay muujinaysaa bahdilaada aan ka hadlaayo waxay muujinaysaa inay yihiin niman jeedka ugu jira shisheeyaha waddanka kusoo jiiray soomaaliya hadda siyaasiyan iyo ciidan ahaan intaba waxaa igu maqaal ah inkast mana arkin laakiin igu maqaalo ah xildhibaanadii ka hadli mid ka mid ah xildhibaanadii ka hadlay maalin dhaweyd ee universal t v inuu maalintii calanka markii meesha la tagay uu ka dhiibiyey siyaabo badanna uu dadka weydiiyey yaa ka dambeeyey hawshan dhacdooyinka kale ee aada xusi kartaan waxaa ka mid ah ee lagu bahdelay madaxdan soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeya ee ayana goradda iyoonu laalaadiyeena aanay ka dhiidhin amaba ka caroon waxaa ka mid ah shirka waxaa la yidhi waa shirkii madasha wadatashiga dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada soomaaliyeed waxaa meesha joogay marka ninkaan askarigan ethoobiyaanka ee la yidhaha tigre tigreega ee la yidhaahdo maaragtay gabra waxaa meesha joogay nicolasi waxaa joogay qaybo kaloo kamid ah maaragtay wufuud kale oo afrikaanta ka socota qaar ka mid ah madaxda amisom marka waxyaalaha baadilada ah waxaa ka mid ah haddii shirku yahay shir soomaaliyeed madashii wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxay ahayd dadkan kale korjoogtada ah in wixii ka soo baxa hadhow hadday xataa ka maarmayna ay kala tashadaan ama yidhahdaan waxaanan go-aan ku gaarnay ama dhaqaalaha nagula siiyaan hore ugu wadno ama ciidan noo difaaca ha la siiyo hana la siiyo waana adinkan ka maarmaya lacalan ka maarmayaa in xataa in banaanka lagu tulo intaasay la soo baxaan ayagu ay ahayd laakiin in kursiga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeyo uu dibado fadhiyo ama yani nicolais u fadhiyo kii maamul goboleedyada iyo dawladda udhexeeyada ay fadhiyaan amisom iyo iyad iyo wufuudi kale runtii waxaa dhihi karaa waa bahdilaad soo noqnoqotay soo noqnoqotay weliba taladuna aysan ahayn mid soomaali ay ka goodo inkastoo khudbadii madaxweynaha ay ku jirtay waa caqli soomaaliyeed waa fikirkeeni waa wadafasigeeni go-aanada ka soo baxan waa go-aano soomaaliyeed haddana isla markaas uu xusaya asaga inay geediyo yihiin maaragtay ajaaniibta oo maaragtay waxlaha wadaan marka waxaasoo dhan marka laisku duuduubo waxaad arkaysaa tala soomaaliya leedahay oo loo madax banaan yahay muddo badanna waa ka hadlay haddana waa ku celinayaa meeshaa kama jirto madaxdan hadda maamulada soomaalida ah waxaanu aragnaa iyagoo isradinaya iyagoo iska soo horjeeda oo leh maamul hebel waxa uu wado ama hebel marka ladhaha wuxuu wado nooma cuntamaan ama nooma qalmaan nooma qalmaan maxaa loola ayaa mid iyaga kamid ah oo yidhaahda etoobiya waxay wadaa nooma qalmaan kenya waxay wadaa nooma qalmaan ingiriiska iyo maraykanku waxay wadaan nooma qalmaan mid si cad u yidhahdo ayaga kamid a maxaa loola ayaa
ninna geedka uu ku taagan yahay salkiisa goyn maayo nimankaani nimanka aad leedahay may ka hadlaan waa nimankii soo dhisay waa nimankii maamulka u dhiibay waa nimankii meesha ku hayay marka waxaan arkaya ayaga laftooda khudbooyinkooda qaar inay isduqaynayeen marka waxaad moodaa meesha waa meel noocaasa yahay marka nin dhigi karo etoobiya iyo kenya arrimaha soomaaliya faraha kala baxaano ma jiro oo nimankaa ka mid ah waxaa ugu soo dhawaa hadda hadaladooda markaan dhegaystay ninka la yidhaha axmed madoobe ayaa waxaad moodaa inuu markaan ka duwanaa mararkii hore sida ugu hadli jiray wuxuu yidhi shirkan shirka ku xiga waa inuu noqdaa mid soomaali leedahay oo fikirkeeda anagu leenahay oo kaligan aan wada hadalno oo aanu madax banaan nahay haddii kale wuxuu waxa beesha caalamka noo yeeriso aan toos u qaadano ayaga aan uga dambayno ee talada qaranka war nuxurkiisu noocaas yahay ayuu ku hadlay oo aad moodo inuu ilaa iyo xab runta uu uga dhow yahay kuwa kale laakiin waxaa dhibku ka jira hadda mid kale fadhiyo ee uu ka hadlaayo ayuu muujinaya marka inuu leeyahay ma u madax banaanin kan dambe marka m xooga arrinta culays kale oo dhibku ka jira waxay tahay ma la rumaysan karaa in axmed madoobe maanta yidhaahdo talada ciidamada kenya ee jooga kismaayo yacni nama qusayn doontay annagaa teena wadanayna ayagoo meeshooda jooga taas way tan marka oo dadka yani inay isweydiiyaan ay tahay waxa lagu hadlaayo iyo waxa runta ah ee jira si laisugu ekaysiin lahaa ama laisu qabadsiin lahaa nimanka hadlaayo waa maqalnaa cabdiweli dhankiisa waxay u muuqatay xoogaa inuu duqaynayo xasan uu leeyahay maaragtay lama ogolaan doono cid mar dambe oo xoog ku qabsata meesha ama kusi isku sii adkaysa dadka noocaas u hadlaaya marka haddana dhex fadhiya ajaaniibtii xeradii xalana dhex fadhiya waxa waardiyeynaya ciidamada amisom yihiin waa ka maarmayna kuwana waardiyeynaya ee dhaqaalahana siinaya ee taladan haddeer noo go-aaminaya yani sida looga rumaysto ma garan karo laakin kolley shacabka soomaaliyeed u taalaa haddii marka nimankii lahaa shalay beesha caalamkana taageeraysa annagay garabna siinayaan dowladnimadeenay maaragtay kaabayaan haddii hortooda calankii lagu bedelay oo iyagii maaragtay mid mid la heshiisa aan lagu arag oo maaragtay wixii la rabo lagu samaynayo maxaa soomaalida la gudboon dabcan waxaa la gudboon dal kasta oo noocaas oo kale madaxa looga qabsado wixii uu samayn jiray waxaa la gudboon inay ka dhiidhiyaan waxaa la gudboon inay aayaha dalkooda u istaagaan waxaa la gudboon inaysan talada ka sugin keliya afarta qofood ee maaragtay meelaha loo dhiibtay beeta caalamku ay tiri waa idinku biilaynaayo noocaya marka waxaa la gudboon inay talada dalka usoo noqoto shacabka soomaaliyeed dadkuna ku tala galaan siday arrintaas u dhici lahayd oo yacni laysaga qaban lahaa waxaan maalin walba soo socda ee aan marna istaagaynin ilaa kumeel gaar ilaa hadduu la leeyahay dawlad madax banaanaan nahay faraha kula sii jira maaragtay siay doonaan ka yeelaya talada qaranka oo ayagu dhan ay rabaan u jihaynaya oo waxa ayagu ay diidan yihiin maaragtay waddanka laakiin waddanka u fiican aan la dhaqaajin karin marka waxaan yani shacabka soomaaliyeed kaalintiisii way dhiman tahay runtii laakiin waxaan filayaa maanta waa wada arkeen aad bay u wada arkeen maanta mar haddii xildhibaanadu leeyihiin dalka farow ka baxay mar haddii hadda waxa lagu dh lagu dhex shiraya ay tahay hoolkii xalane oo calanka soomaaliya saa loogu bahdireeyey madaxweynihuna uu todobaberi ka hor ka hadlaayey oo warkiisii yani sidaa loo galay gabre oo mar walba asagoo wato dhar suud buluug ah dhex taagan shirarka soomaaliya ilaa kismaayo kasoo bilow ilaa kan xamar ma bedelo dharka noociisa bahalkaas buluugga oo ku labisan yahay oo maaragtay ilaa garabaadkiisu buluugga yahay ilaa shaadkiisu baalka marka waxaan dhihi karaa runtii shacabku waxaa loo baahan yahay inay waxaan iska qabtaan dantooda danta qarankoodana u istaagaan ma kula tahay calankan meesha lagu soo bandhigay in la dhihi doono midkan ayaa maamulada federaalka ee soomaaliya ka jira iyo dowladda federaalka ah ka dhexeeya kii horean laga tanasulo wax walba ka yaab waa suurtagal mawaa wax barnaamij socdo waaye ma aha keliya dadku inay u arkaan sawirkan degdega lagu dhejiyo ma aha waana dhici kartaa federaalkuna wixii hore inuu wax ka bedelo waxa waaye maadaama federaal la yidhi magaca federaal ba haddaan qaadanay hataa calanka federaalkana wax diidayo ma laha oo talada federaalka wax diidayo male waxa waaye waa bilaabatay waaye marka markii horey ahayd bal u fiirso waxa laga shiraayo ee hadda xalano looga shiraayo ee labada beri loo fadhiyey maxay tahay waxa weeye hirgelinta federaalka iyo sidii talada loo wadaagi lahaa isla markaasna madaxda qaranka waxay leedahay federaalka shacabku ma go-aansan weli oo abti lagama qaadin marka wax haddaan abti laga qaadin oo dadku aysan rabin waxa hadda intaanoo qarasha loo sii gelinayo oo tallaabo tallaabo oo ciidan loogu dhisaayo oo calamo loogu dhisaayo oo madaxweyneyaal loogu dhisaayo maxay tahay shacabka uma ogolaan leeyahay marka yaa horeeya in shacabku ogolaado iyo in la dhiso horta meeqaa maanta u dhimanaysa wax beri la diidi doono meeqaa u dhimanaysa maanta waatan maalin walba somaliland iyo puntland isku haystaan maaragtay shacabkan khaatumo degan oo maalinba askartu sii dhexmara soo dhexmarayso waatan jubbaland iyo baydhabo isku haystaan waatan xamar iyo koonfur galbeed isku haystaan wa waatan galmudug iyo puntland isku haystaan ma waxaasoo marka dad ah maxaa loo dhibaataynaa oo laysugu diraya oo hubka laysugu dhiibaya haddii berito laga yaaboba shacabkan haddii loo soo bandhiga inay diidaan marka taladii la qaadan lahaa iyo ficilkii lagu hirgelin lahaa ayaa waxaa la hor qaata ficilkii lagu hirgelin lahaa cabdullaahi dawladdu waxay ku dhisan tahay muxuu ahaa dastuur qabya ah lama ogola in la dhamaystiro lama ogola waxaa lagu lehay qabyadaasaan ku soconaynaa hadda waan bedeli doonaa okay federaala hadda lagu qasbaya dadkii intaasaa lagu dhisay intaasoo ciidamada etoobiya ku tababaraysa baydhabo iyo iyo bayi bacol oo ay leedahay waxaa naga codsaday odayaashii duqaydii labada gobol weligeedna ma dhihin dowladda federaalka naga codsatay